bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinfaylan ka dhowaada qodobada warkeen hamiinima idaacadda warsasiinhayta kusimaga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya way boosubeeliya intii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu soo tanaasulay musharaxnimada xilka madaxtinimo ee soomaaliya kulan dhexeeya wasiiro ku tirsan koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo laamo ammaanka iyo ganacsatadii bageeka kudhiyay magaalada baydhaba ganacsatada yaryar ee miisaska dhakada ayaan agagaarka jidadka iyo muddo toddobaada weybaa la kuroojiyay shaqadiio daliska amniga degmada baydhabyo ku hadalay sida xildhigan iyo kasugahayaan amniga magaalada xillo boqolaal dade oo abaara saamaytiyo akaqulqulahayaan magaalada baydhaba somalilan iyo weybaya sheegtay intii qaatumiya kumida ta maamulka somalilan afaraad tabnaanka dhugunsadayaal weyba ku mid aha kuubiya weybaya meel mariday intii lagu wiinayna vilod castro bilaamayntiinka horeyti ayaa afghanistaan ku nagata duuliya iyo weybaya hanis dhiibtay qahoota
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiinfayla hamiinnamo arbaayo u khamiisnaha kala hayta taaragtan iyo ka eedanta labaatii siyeedka bilo tun iyo lamaad disembar sanadka lamada kun tun iyo litaana soo baayana qodobadii warkan oo kooban ah haddana ka dhowaada yoogiyobisanga usimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weyba usubeenaya intii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan uuse ku tanaasulay musharaxnimada xilka madaxtinimo ee soomaaliya faahfaahinta warkan siid cali muuse maxamed ater iyo ninghaya shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna musharaxa u taagan inuu qabto kursiga madaxtinimada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay warbaahinada qaar ay ka qoreen inuu iska tanaasulay inuu u tartamo madaxtinimada dalka soomaaliya kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ee maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa waxa uu beeneeyey in arrintaasi ay tahay mid been ah madaxweynaha koonfur galbeed weli uu yahay musharaxa u taagan inuu u tartamo kursiga madaxtinimada dalka soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in rabitaanka shacabka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ay tahay in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan in uu noqdo musharaxa u taagan inuu qabto xilka madaxtinimada dowladda federaalk soomaaliya ee afarta sano ee soo socota madaxweyne shariif xasan sheekh aadan isaga ma aha ninka issharaxay sharaxaadiisa waa sharaxaad maamulka koonfur galbeed shacabkiisa ay soo bandhigeen gaar ahaan jidadkii loo mari lahaa ayuu soo maray golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed ayuu la tashi qaybo kala duwan kala sameeyey muddo badan maamulka gobolka iyo degmada maamulada micnaha ka jira gobolada iyo degmooyinka golaha wasiirada si buux ayay u ansixiyeen kadibna waxaa loo gudbiyey baarlamaanka baarlamaankana si buux ayay ugu ogolaadeen marka ma ahayn sharaxaad isaga keligiisa intuu issharraxo haddin iscasili karo ummad baa sharaxatay ummaddii sharxatay ee koonfur galbeed ka soo jeeday ayaa go-aanka iska leh sidaa darteed hadalkaasi waa hadal ku tira kuteen ah ka dowlad ahaanna ma aha midaan ka hari doonno websaajyada iyo dadkii qoray iyo meeshii laga soo abaabulayba waxaan leenahay ayagay gooni ku tahay laakiin hadda aniga ayaa meesha jooga oo ah kusimihii madaxweynaha xafiiskiina fadhiya hawshii dowladdana micnaha gacanta ku haya iyo shacabkii oo wada waxaan af buuxa ku caddaynayaa arrintaas inaysan waxba ka jirin madaxweynahan uu musharax yahay insha allahu kariimna aan u rajaynayno inuu noqdo musharaxiinta ugu cadcad hadduu ilaahay raalli ka noqdona waxaan ku hanweynahayba inuu ku guulaysto kursiga madaxtinimo kulangan dhexeeya wasiiro ku tirsan koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo laamo ammaanka iyo ganacsatadii weybageeka ku dheey magaalada baydhabo kaasoo lanku ka hadlayay sidii dadka abaarta saamay tilanka gurmada lahaayeen mukhtaar sheeg aadan dalmar iyo qodobka ninghaya kululunku arran sidaay sidii luwalunku gobodulahay dadkii asaamayti abaarto oo ha ku babtaali deegaanadii oo ka jiran yageeku kudhiya xarunta dibishinka ee magaaladun baydhabo kulunkun yamayba ha ku qiibgalee ganacsato wasiiri iyo maamulka degmada baydhabo iyo intii dareeri lunku hadalay xaaladda abaarta iyo sidanka dhaqsiyaha badan ee dadkun walunku gobodulahay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo kulunku ka hadalay yamayba sheegay inin dadku badan lix kun qoys oo ka tabaalaysan yihiin xerooyinkii iyo hordhaanka jareen dadkii bogtaalahay usoo dhinijeeni sheegay iniyo walaagi itaaljo hay iyo suubiyeen islamarkaas niyoo la xiriireen hay-ado si markaas dadkun gurmad deg deg ee landeersii lahay intii xaaladii iyo garantoonku ban oo ka mid ay dhinaca awaaraha iyo baraka ay hadda maarne awaaraha sheenen taasowna faan inkii kalankastoo maarna reebay dhawaa susurugma isis inis abaabulo dadkaasi maarna qaaha barka ay oo maarna insheegada la tabarucaad iyo insha raashinkii biyoogiga kulli dhadeersimay boo ayaa may boo ahmid hayte maasha Allah ganacsi noo ogolaadeen may raas guddiyaas ka saareen waana soo naqsay baan may kamay rajaan insha Allah iyo maarna ka jawaab doona rajaan insha Allah wala talaawin badan la qaaday koow may soo binay insheega in dadkii maarna la reebo muqdisho in banay maarna magaalada ka hiran lambar la maarna way ka dawlad ahaan maarna wala uun kala fadna aan helo korna raashinga inuu deersana hadda may buu ahaan wajigii inshagada oo saddexaad uun hadda ka jira inshagada in ganacsi la baabulo inshagada ma raayse dadkii marka gargaarkii kor loo qaado dadkii maarna oo gargaar degdeg la deersi in hay'adaha samafalka fiyo la hadlay inshaga nafsha may qorsho oo armaan saabsan may buu ka jiran marka dawlad badan dareeraan insha Allah waan may rajaynayda ilaahay dadka daga kor ilaahay may ilaahay roob inta shar may raayse dadkan oo gargaar ilaahay ilaahay soo insha Allah xasan xuseen eelay oo ku mid tahay wasiiradii ha ku qiibgali kulankaas lunku arran sidaaysi dadkuun tabaalaysan walanku qobodala ayaa sheegay in lambaahayin in si wada jar ee lanku gurmado dadkiya abaartahaytii oo islamarkaasna ku codsadii ganacsatada iyo warbaahinta naftirja iniyo iibkuqaadati sidii ambaahiyi lahaytii wararka abaaroo ka saabsan sihindhoo caalamka iyo haanka jeedid kulankun walay qayb ku haaye kulan maalmo ugu dambeeba dareeri sidii liinka gurmada faday ummaduun soomaaliyeed gaar ahaan dadkun haqahi ee deegaanadan koonfur galleed haqubahi ganacsatada ee una isku aragnay ilaahay maadiis walay liiska afgorday dadkun si liinka gurmada faday insha allahu hadda gurmadka dareera ciidamada booliiska gaarka ee wali ka guulaysadeen in iyo deersiyaan deegaanada fogfog biyo insha allahu tacaala wali karaankan ay una qobada korna dadkan qobadaan dadka walaalnyo ganacsatadana wali ku codsadaan inay dadka walaalnyo jecel walan qobadaan isagoo baahda saxaafadda tin wali lasiin ku codsadeen aftin inay isan baahidaan xaaladda dadka ka jara iyada iyadan aan mahadsantiin insha allah axmed macalin axmed oo ay guddoomiyaha rugta ganacsiga ku hadali kulankaas oo sheegay in ganacsatada iyo wadaan abaabul iyo ka fadaayaan inay walkuuqa wadaan abaarta islamar ahaantaasna sidanka dhaqsiyaha badan wakhtiga dhow sidanka dhaqsiyaha badan wakhtiga dhow iyo dadkaas gurmad deersii doonaan galantiyoona la haraga doono dabcan annagu saa sheegtay waxaan nahay ganacsatadii koonfur galbeed xaqiiqdii waajib baa naga saaran dadka in gurmashadooda sababta waxaa weeye ninkii waxaya bayaa wax laga qaadaa mugta niman waxayse xuma hayo marka kolley arrintan hadda qalqawaaqaada waxaa iska lahaa maamulkaa iska lahaa annagu maanaan lahayn waana loo yaray waana nimid laakiin insha allahu waxaan doorkayaan ka qaadanaa insha allahu wixii ganacsatada tabarteeda bay ka dhiibi doontaa hadda ka hor hadda qof shakhs wuxuu baxshan maayo laakiin wax jamaca wax cidu bixisa ma jiro shirka waxaa saray waxaa noo yeelay maamulkaa noo yeray maamulka wuxuu noo yeray in arrintan wax laga qabto abaaraha wax laga qabto oo ganacsato ay wax ka dhiibtiin tabarteeda ku talagashay inaad guddi samaysaan si loogu gurmado abaarta haddaan sarnay haddaan rajaynayna wax ka qabna jiilaalkii may deerna sagaalun maalmood yo ku dhiman dadkana weli ha dareeraan bogtaalana sidiiyo hooba abaarta iyo dadka ha bogtaalay dhinijo walbalin qobana mayba laku yaabee inay aranta intuun ku badata ganacsatada yaryar ee miisaska dhegtadayn agaarka jidadka iyo waybaa muddo toddobaad ilaa ka rogay shaqa joojenga muxudiin xasan maxamed xusni iyo faahfaahinta warka ninghaya kureed markii dhawaan ciidamada booliiska baydhabo iyo qaadeen howlgalyo kala dagaalamayaan ganacsatada yaryar ee baalo jididka yaali miisaska iyo goobo waratooyinka ee jididka dhatiyo ah yomayba owaata ku weeray qaar kumida ganacsatada yaryar ee shaqada lagu suranyi tallaabadu mayba haytay to amarshaha kubahi maamulka degmada baydhabo iyo taliyaalka booliiska maybana muddo ku dhow toddobaada dareertay tallaabadun ganacsatada yar lakuma mamnuucay intiiba miisaska iyo ka ganacsanaadeen laku qaada jidadka mayba booqday goob xarun ciidan booliiska oo dhallinyaradu ganacsatada ay ka owaadayen inti shaqadiyo reerlanka fasaxa maba kula sheekaysay qaar kumid ee saamaynta quality shaqada oo la ku suran yihiin كانت مقايا ميبا لاري عثمان معلم أحمد محمد آه، meeluu mayba jare dad badan oo haqaxay oo baadiyaha ku qahay abaar haqaxiidii dadki mayba kordhageeni dad miisley ee iyoona maateen nafti walba haysan dadkini geedka mayba lileeya meel isin walkagaga korta ma leh marka mayba waa soomaali ma eraasa lafsilkeegdi lahay ilkin wal inka deerfana uurn walka degi lahay lanka oo mas-uulka ee mayba la faday may mas-uul lan kuwaala ini oo ma aragna ku fikira shicibkan meeli dhibaato ku hays meel kale haddii laakiin dadkii oo miisleysi dadkii ha kordhaya miiskii laku aruuriyo meel fadheesa mala leere dadkii masaakiinta ha kordhaya ha qaxin iyoon wal anan hayne geedka iyo dho isla baahanyiin dad oo mayba la sheegay oo agoonle dad mayba la sheegay malan shalay mayba la sheegay islaantis umulka jarta miisdeen isteeshinka yaalbee sidinka jartis iskula baha waasinyin marka dhibaatadaasa jarta magaayay maylari horta cabdullaahi maxamed yuusuf way ka ganacsadaayay waqti dhex sana ee saraflaha suuqa saraflaha aqabado maalintan shan eto mayna haysade miisaskaanu la haraysaday dowladda digniininaynka suubin walnahaninka sheegna alla amarshay maybo ciidan baynaanay kordeedi hantadaana loo qabsaday isteeshinka laka baabi walwahan wadankan abaari baraka ayaa ka jiraan barabakaagii kala uninaynka dari ilaan walaaladana aawii fadni garabtayga ma fadni naftaano baana na burburi ilaan maamulkii degmada markii aragni naxariis dore iyo eednaynka suubi manig naxariis ilaa heer wasiira manaa odsin jeedsana weliba naxariisa waysana hadda may dalbadaane dowladda koonfur galbeed mayba ka dalbadaane unorto dad oo manaa raxweyne wadankan dhaladeena gaar ahaan ma ka shaqaysato korna koonfur galbeed manaa jubbaland ma ka shaqaysato korna puntland ma ka shaqaysato korna hirshabelle way waa afkaana baa musawarkana niidhaji al-shabaab hata intaas oo ilada una deegaanadii kale soomaalida hayta ka sheegadaan deegaankii kaanana min shakhsiyaadan ay gumaadaan eed iyadaa manaha naxariis doranayinka soo been taliyaga saldhigga degmada baydhabo mukhtaar axmed ibraahim dugudow iyo weydiinay sababta xilligun shaanti inta jididkii cariiriga ee sida sharci darada miisaska iyo waratooyinka landhiki hata shaanti intii la banaay taasi oo dhallinyaro badan nololyo ka tiirsanaytay hata banaanada dhoobanyin dadka miisaysa la haraafi wali la haraafay xaalad amni arrimo ka saabsan arrimahaasoo ka saabsan emelera shantaraalii magaalada iyo wali lakuwaalada meel barrad ee miisda ka gada afarta koon magaalada ku jarta gidaal balbaliya ku jara dhanoo kawaanka iyo meeleraas qudaarta ku jarta dhanaa irtoogdi ku jarta dhanaa masaajid weynaga saroonda dheeraha ku yiri marka walaay gidaal ku jara dhan meelunku moodol waay hadii laan dhawaato kideed masna manka akhlaaq laawayaasha wal qof ku weelan mas dabba ku ka maslan bani aadan as khalaaf wal iskweel meelunku moodo waay xaalad amni daraadee in dadkaas gadoomiyii degmadii aan ku talin meelo kale la diji agaad lagu guri go'aan laka qaadi aalad amni ka saabsan aa suuqa kale haddaba gadoomiyii degmada kan hateen roogna usii ku hadlahay maadaama waliba lisuuq amal magaalada gudaaje lagu furi suuqagaas in lan qiibi oo qaababkaasna qiibsadaan umato wala qiibsadaan laku qaada xaaladaas khatarka ah oo atarka suuq amni humo sheenaas in lagu guri markiin koreytiyo tallaabo noocan oo kale oo ay qaadan ciidanka amniga oo ka binaayeen jididka cariiriga oo dadka sida sharci darada kaga ganacsadaayeen ciidan mahadsanta muxdin xusne daliska amniga degmada baydhabo waybayo ku hadaleena sida xiligan iyo ka sugahayaan amniga magaalada xillo boqolaal dad ee oo abaaro saamaytiyo ha ku barakacayaan deegaanada gobolka baay hana soo haka qulqulahayaan magaalada baydhaba faysal dhaar xuseen iyo ninhaya qodobkana baydhabo harun kumeelgaaran ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba hadeeraha toddobaadkii dambe boqolaal qoys oo abaartiyo ha ku barakaceen haanaso iyo jihooyinka shagduwan ee magaalada baydhabo ha ku galhayaan markii la fiiriy saameynta ammaanka iyo kuwaalada korta dad ka badan ee su-aalo isku weydiihay sida ammaanka dadkaasay markiiyo magaalada ha galaan lankontaroola taliyaha saldhigga degmada baydhabo mukhtaar axmed ibraahim oo iswaraysa idaacadda warsani magaalada baydhabo weliba isu sheegay intii ciidan la dararan dhaqdhaqaaga bulshada ee magaalada baydhabo hagalow ee deegaanada shalduwan ee gobolkii ha ku rooraan abaartiyo ku jarta taliya mukhtaar iyo weyba uso dalbaday bulshada reer baydhabo intii ku qayb qaadaan sugawka ammaanka islamarkaasina ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan sida lunku horseeda lahay khatarada al-shaabiya ku jeysadaayaan runtii horta waliba waa qaabo badana lahan kagahi magaalada dhanoo dhahootiga ifo oo maleerayd dhanaa kenya laku sheeni waay koo degmooyinkii iyo tuulooyinkii oo nimanka akhlaaqlaawayaasha haysadeen oo waliba walay dali rab iyo ku qobsadayaan walay muuqda iyo ammaan ku qaadadahoayaan oo maleeraas meelid dawladda roogday madaas waliba amnigeesuuna haka qahi waay haddii aad fiirid ummato dhaan deganayti iyo ummato oo dhawaatada oo ha ku qahday oo baydhoo ha ka qaaday haddii la fiiri ummato kala badan marka wal ilaahaysheen mid dadaala dadaalohayn amniga ka dadaalohayn haddii shicibkan la shaqaynay oo dhan amniga in ku shaqaynay booliiska shilido la muqabada korn laakiin way ku obsada ku obsadaane ee shacabka reer baydhabo ani amniga la shaqayn iyona dagaanka jarta unina dagaanka jarta waayo lan nibada ngal mudiis dhaqaalaga wanaado qaabusan noolada umle taas awgeed wali ku soo shacabka inay la shaqayn jidadka Shabeelladeed ee magaalada Baydhabo la ku galow iyo waliba kontaroolka kale in ciidamada ammaanka aana soo hamin imaanan unsurinin ilaaliyo ku kontarool magaalada Baydhabo la ku galow wayna ammaanka runtu ku meel gaarka Baydhabo ta ay lagu to eedan fayla maamulka somalilan iyo waybaya sheegday intiqaatumiya ku midata maamulkaasa zahro sulaymaan mukhtaar iyo nin hayda qodobkan wasiirka arrimo dibadda maamulka somalilan sacad cali shire oo la hadalay warbaahinta ayaa sheegay in mowqafka maamulka somalilan ee gooninsteegowka yaan dhihi doono inti marnaba iyaan ku tanaasulno wasiirka waa isu sheegay in wadahadalladan dhexay maamulka somalilan iyo qaatuma iyo ayina kolle kafadaha intii la kaxalay khilaafku ku dhex jara maamulka somalilan wasiir sacad yaka tilmaamay maamulka qaatuma intiya ku mid ayin dhul hoostooda maamulka somalilan somalilan hal dowladun baa ka jirta somalilandna waa hal qaran weeye waxaanu ku wada hadlaynay waa somalilanders xaydaamka somaliland aanu ku wada hadlaynay inaku ma ictiraafsanin maamul kale oo somaliland ka jira laakiin saa ka war haysaanba waxaa jira khilaafaad siyaasadeed baa jira marka runtii ujeeddadu waxay ahayd sidii khilaafkaa siyaasiga loo dhammayn lahayd somaliland dhexdiisa ka jira arrinka gooniistaagu arrin waa arrin historia wey arrin madaxweynen wax ka bedeli kara maaha guddoomiye xisbina wax ka bedeli kara maaha mas-uulkana wax ka bedeli kari maaha dadkeennu waxay qaateen go'aankaa inay gooni isu taagaan oo la soo noqdaan xornimadoodii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii meel warkaas ku dhugunsada haytan idaacadda warsag ee magaalada baydhabo baarlamaanka kuuba iyo aqbaliyada ka ansixiyeen sharci mamnuucka dhikaha inta dhismayaal wadooyin ama bataalooyin lankamaga dara madaweynagii hore ee dalkaas filo castro oo dhammaday bilii hora madaweynaga kuuba rool castro iyo sheegeen inti walaalshay uusan ka horjeeda inti lawiinaya amaba la maamusa waana horey uusan codsadi intii arrintan baarlamaanka la horjeeya si sharciyoonka dhikan filo castro iyo hogaamiyahii kacdoonkii kuuba ee sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii way banamarkii dambe qaaday nidaamka shuuciga oo jasiiradogaas ku jiraan ku dhowaad konton sana netanyahuna way bayaeroojiday qorsho adlanka qaadan lahayay deegaanada bariga qundusa guddi ku darsan dowladda hoose ee qundus iyo reedan dhaki qorsho uuso od anka qaadan lahay intii dad reer israa'iile iyo shan boqol oo man ku dhisidaan bariga magaaladaasa arrintan yee kuuyase maalmuun kureed markii golo ammaanka iyo dal badan anti la rooje deegaameynta iyo israa'iil kuwadda dhulka lahay sidee falastiin xubin ku darsan guddigaas iyo warbaahinta b b c-dan sheegan inti kulankan lankarooje codsanku kooya xafiiska ra-iisul wasaare benjamin netanyahu silanka gaabsada arrintan iyo saas oo kale k ed ku hor khudbada la kuwadintii xogayaga arrimo banaanka maraykanka jones john kerry uuse ka jeediy melasa anka dambeyntiina way baxiisad dhaliiday bilaabmay tiinka horeyta ee dalkaas afghanistan duuliyo kanagad oo la sheegintii qaxootinimo haniska dhiibtii dalka maraykanka oo miilasanjeeyi tababara kabtan milorfa iyo ku tirsanaaytay ciidama irka ee dalka afghanistan oo oo uuse dhisay maraykanka way banatum ishantii bilood ee lahadhaafi iyo tababaran roogday waddanka maraykanka warbaahinta maraykanka iyo hore subin un hadal hayte bilaabmaytan duuliyaga ee ooyee ka tilmaameen qof astaan nagada kora horumarka yeewadda dalka afghanistan habahaato kabtan nelorva oo la kuwadeenta iyo dhowaan dalsho reedanka nagada iyo qaxootinimo asi kadhiibtay wadanka maraykanka iyo ona sheegdeentiye ku obsada ay tanabtiye haddii ka nagada wadanshe arrintan iyo wayba subiingan ku dharafay dowladda afghanistan oo iyo wejigabax ka nagatay xukuumadda kaabuul iyo ka codsadii dowladda maraykanka anti aan aqbalna codsiga gibartan oo iyo fada ay tantay qaxootinimo ka nagada dalka maraykanka warkii isinkula dararka dhugoysadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkeege warkan anashur ismaaciil axmed ee sina dareer siyaasi inti warkankan lamid ereedanku kulmaan wayba sinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo